intaas wasiiraan waa la hadlay waa la fadhiistay waxaan u sheegay qabiil ma maalaan qabiil qofkii raba inuu qabiil maalo waa inuu noqdo kaaba qabiil haddii uu rabo inuu dowladdan ka mid noqdo wuxuu matalaa wasaaraddaas wuxuuna u matalaa ummadda soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaad xildhibaanada wacdaan haddii aad iska dhex weydaan ogaada wasiiradaas idin- idinma matalaan wasiiradaas idin- idinma matalaan qabiilkiina ma matalaan ilmahaas aan dhalan weli iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka qofka roob kulli ammaanadaas iyagay ka wada dhexaysaa inaan u ilaaliyo ammaanadaas oo qof dowladda ku jira ama magac leh oon ognah oo ummadaas shilmay leeyihiin ka qaata waxaan idinka ballan qaadaya inaysan dhici doonin oo aan aan aan blajkayga ahayd oo aan aan ballanta ku qaaday oo dadka ugu taageeran waxaa ka mid ah cadaalad dalkan wuu ballan burburay oo colaadana haysatay noo haysataa oo qabyaalada iyo shakiga lagu kala dhex jira na gaarsiiyey waa cadaalad darro wey wuxuu sheegay aadan barre ducaale wuxuu sheegay ee golihii wasiirada la magac waa dhab wey qof walba wuxuu rabaa inuu iska dhex arko waxaa laga yaaba qofkaas inuusan aqoonin laakiin uu raadinayo qof qabiilkiisa inuu ku dhex jiro waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeyo madaxweyne ah anuu qabiil ma lihi soomaali baa i dooratay soomaalidaan u dhexeeya qof aan soo dhaweysanayo qabiil ku soo dhaweysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fogeynayo ma jiraayo faraha ministerka markii aan magacaabayay saddex arrimood iyaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuq maasuqa inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yidhaahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno